Ku-simaha Wasiirka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Maamulka Hirshabelle, Mudane Maxamed Bashiir Qaasim Daqare oo maalmahan ku sugnaa magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in iskaashatooyinka beeralayda ee gobolkaasi uu la qaatay kulamo looga hadlayay sidii wax looga qaban lahaa fatahaadaha ku soo laalaabta ee gobolka Hiiraan.
runtaa waaye maalmahan wasaaraddu mar kastaba waxay ku mashquulsan tahay sidii loo horumarin lahaa tacabka wax soo saarka sidii looga hortegi lahaa dhibaatooyinka ka jiro fatahaadahaas kow iyo toban degmo oo hirshabeelle ah ayaa mid labaatan ruux oo qalab loo dhamaystiray laba boqol iyo labaatan ruux ayaa ka howlgelaysay degmooyinka ugu dambeeyey waxay ahayd jallaqsi jallaqsi oo gaadiid xumo ama diyaaradii lagu geyn lahaa ayaa weli haakad noogu jirto rabno inaan qolada amisom wixii kale loogu talagalay iyo tababaradii iyo wixii kalena waa dambeeyaan dhinaca kale wasiir maxamed ayaa sheegay inay diyaariyeen saraakiil ku takhasusay cilmiga sumaha ee beeraha kuwaasi oo beeralayda ka caawinayo tababaro joogto ah oo lagu barayo sidii loo ciribtiri lahaa cayaanada dhibaateeya dalagyada beeraha suntuna marna waa waa waa waa waa lagu hadheefaa cadowgii ayaxaas iyo iyo cayayaanka aa looga hortagaa marna waa sunoo qofka ayay waxyeelaynay marka sidii qofka ugu badbaadi lahaa markuu shaqada ku guda jiro in la baro waayo waxaan baraynay sunta waxay tahay daawada sunta siday tahay iyo qaabka loo isticmaalayo qalabka sida loo gashto sida loo loo buufiyo ayaa la barayay si naftooda lagu badbaado ku talagalkii ka hortagii ayaxi ay u fusho in degmada mahaday iyo jallaqsi waxyeelada fatahaadaha ay u dheertahay degaanadii degmadii ay fatahaadii saamaysay waxaanu aragnay dhibka u gaarkaa inay sabab u tahay biyoxareenka sabuun in wax laga qabto ay dawo u tahay maxaa yeelay biyihii ayuu ku celiyey marka arrintaasna waa ku howlanaha in biyoxareenka sabuun si degmooyinkaasi ay ay dhibaatada u gaarkaa ugu baxaan in wax laga qabto howlaha aan wadno waa midaas wasaaradda beeraha iyo waraabka maamulka hirshabelle oo kaashanaysa hay-adaha ka shaqeeya arrimaha beeraha ayaa wada dadaalo lagu taageerayo beeralayda soomaaliyeed gaar ahaan kuwa hirshabelle